wafdi uu hogaaminaya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafdi gareen ayaa waxaa maanta garoonka sayid cabdila xasan kusoo dhoweeyey madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam guddoomiyaha baarlamanka dowlad goboleedka jubbaland qaar ka mid a labada gole ee dowladda iyo shacabka magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose mudane axmed maxamed islaam madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland oo wafdiga garoonka kusoo dhoweeyey ayaa warbaahinta kula hadlay howlka nasiinada ee garoonka sayid cabdullah xasan isaga oo sheegay inuu ku faraxsan yahay imaatinka wafdigani maanta soo gaaray magaalada kismaayo waxaa aada iyo aada sharaf iyo farxad noogu ah inaan maanta soo dhoweyno wafdi uu hogaaminaya madaxweynaha koonfur galbeed koonfur galbeed marka laga hadlayo annaga waan iska xignaa inta kale qaraabo dhow oo qariibo ah oo deegaana oo waxaliba ka dhexeeyaan baana marka horta aad baan ugu faraxsan mudane madaxweyne kusoo dhowow adiga waftigaagu kismaayo caasimadda kumeel gaarka ee jubbaland xaruntaadii deegaankaagii degmadaadii maamulkaagii saaxiibadaa iyo dadkaagii intaba waxaan filayaa inaadan hadda marti ku ahayn ma odhanayno cabdicasiis marti buu ku yahay aada baan kuugu soo dhaweynaynaa waana ku faraxsannahay inaad maanta noo timaadaan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa warbaahinta kula hadlay howlka nasiinada ee garoonka isagoona sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay imaanshaha magaalada kismaayo uuna uga mahad celinayo shacabka reer kismaayo iyo madaxda dowladda jubbaland soo dhoweynta ay u sameeyeen sharafay noo tahay inaan maanta aan booqasho ku nimaano caasimadda kumeel gaarka ahee jubbaland magaalada kismaayo runtii wax loo baahnaabay ahayd waana soo daahnay kasoo daahnay daruufo iyo arrimo shaqo iyo howlo jira awgood inaan mar hor imaanay ahayd maanta ilaahay saantaanada soo qaaday ka horna ismaanna moogeyn oo waa iska warqabnay madaxweynaha iyo shacabka iyo maamulkaba xiriirka annaga toosu ahaa laakiin maanta ilaahay saantaanada soo qaaday maantaan nimid aadaan ugu faraxsannahay waxaan rabaa marka ugu horeyso inaan ka mahad celiyo soo dhoweyntii diiranayd oo maamul iyo shacabba loo soo baxay oo sida qalbi furnaanta iyo walaalnimada iyo xigtada goonida ah ay ku jirta naloogu soo dhoweeyey waa ku mahadsantihiin madaxweynaha sheegay jubbaland iyo koonfur galbeed waxay isku yihiin iyo waxa ka dhexeeyo wax aan dadka dhan ka dhexaynin waaye dal iyo deegaan iyo deris iyo daaq iyo siyaasad iyo walaalnimo iyo intaba yaa ka dhexayso runtii arrinta ay dahayd inaan laba jibaarno oo noolayno xiriirkii iyo isdhexgalkii iyo wada dhaqankii iyo walaalnimadii iyo deris wanaaggii aan soo xoojinno ama siyaasad ha noqoto ama amni ha noqdo ama ganacsi ha noqdo ama isdhexgalka bulshada ha noqdo ama walaalnimada iyo wadajirka ha noqdo intaasaan maxay ahayd socodka annaga ahaa ugu dambeyn wafdigani maanta soo gaaray magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ee uu hogaaminayay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafti gareen ayaa salka ku hayo wadatashiyo ku saabsan arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka dalka oo lagu dooran doono xildhibaanada koo iyo tobanaad ee mateli doona baarlamanka koo iyo tobanaad ee soomaaliya maxamed ibraahim washington warbaahinta sta magaalada kismaayo